dabcan dagaalkani ka socda soomaaliya al-shabaab waxa ahaa dagaal oo soomaaliya keliya quseeya maahane waa dagaal oo qeyb kamid ah dagaalka ka socda caalamka oo weyn waaye mawjadaas ayuu horta qeyb ka yahay waxaa la rabaa dagaalka inaan loo fahmin dagaal oo local inuu yahay waa dagaal oo global level ah ama international arena ka socdaa tan kaleeto waxay tahay haddee soomaaliya waa wadan ayna dhisnayn dawladdiisii dhexe oo dalka soomaaliya sida oo u maabka u yaalo adduunyada u aqoonsan tahay dalkaasi dawlad uu leeyahay marka laga hadlaayo dawladnimada saxda ah ma jirto waxaa jira dawlado iska noongeliya oo iska magaca oo adigu muqdisho iyo meelahaas iyo qeybo kamida muqdisho joogaa jira marka taasaa waxay keenaysaa marka hore inayna soomaaliya lahayn dawladdii saxda ahayd oo dawlad saxa waxaa la dhahaa dawladda xuduudeeda degaan iyo dad xukunta haddayna saas aysan jirin marka inuu dagaalka iska diri karo oo iska caadiyo intaas waxaa dheeri ah nimankan dhalinyarada ah inkasta oo ay ka tirsan yihiin xoogag caalami ah oo global traggan ku jira haddana weli lama helin cid soomaali ah oo si sax ah intay nimanka arrinkooda u eegto nabad iyo wadahadal iyo waxa ay u dagaalamayaan miiska si saxa ugala fadhiisata lama helin dadka soomaaliya marka kama soo bixin dad wax garta oo arrinta si saxa u fiiriya wararka inta badan ka yimaada soomaaliya waxaa u badan qaraxyo ay shabaabku fuliyaan ama gobollo iyo degmooyin ay la wareegeen sida laga warqabo soomaaliya waxaa ku sugan ciidamo shisheeye oo kuwa amisom ah sidoo kale ciidamada maraykanka ayaa weeraro ka fuliya gudaha soomaaliya maxaa haddaba keenay in waxaasoo ciidamo ah ay ugu suurtogeli weydo in ay ka adkaadaan shabaabka horta ciidamada sida la ogyahay adduunyada dadka cilmiga militariga ama ciidamada wax ka yaqaana waa ogyihiin dhul waxaa xukuma oo qabsada ciidanka dhulkaa qabsada ciidan cirf dhulka ma qabsado maraykan meelahaasay daroon iyo wax kasoo tuurtuuraan daroonna dhulna laguma qabsado cadowna laguma dibiyo ee waa lagu carqaladayaa oo keliya taas xaggaa iska dhig waxaa kusoo hara ciidamada afrikaanka ah ciidamada afrikaanka looma keenin soomaaliya inay ka dagaalamaan waxaa loogu talagelay keliya strategic positionska waxaa la dhaho meelaha muhiimka sida guriga madaxtooyada iyo dikada iyo aeroboortka iyo meelahaas iyo meelaha lamidka inay waardiyana loogu talagalay waana waardiyeyaan meesha waxaa loogu talagalay in dadka soomaaliyeed dhaxdooda mu-ayid iyo mucaarib inay ayagu intay wada hadlaan siyaasadda ka heshiiyaan maamul dawladeed oo sax ah oo functionala oo shaqayn kara oo dawlad sax ah dalkan in laga dhisaa loo baahan yahay arrinkaasina soomaaliya kuma socoto bal waxaa dhici karta mararka qaarkood in talada ay gacanta u gasho dad aanba dhibaatada soomaaliya aan fahamsanayn oo meel ay ka bilaabaan iyo meelay ku dhammeeyaanba aan kala aqaaninba oo jaha wareerka uu sii bato sida hadda xaaladda soo kaleto